bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal habeennimo faylah weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayda dhegaystayaal weliba waa hamiinimo sabte oo axadnaha gala hayta taariikhda weliba ee kabeeginta toddobada bilisyeedaad ee agosto sannadda labada kun iyo labaatii kowda qodobada dhegaystayaal ou ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo hasin gudbii doonnaa haddii ilaahay radhuunsu doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba uusa ku qiibgalay xafladda shaacinta natiijada imtixaanka fasalka siyeedaad iyo awaalmarinta ardayda kaalimaha horkagali fasalka siyeedaad iyo tumii lamaad barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raallo kunagada saasoo kala barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysada idaacadda raadiyaha baydho welibaasin gudbii doone dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba yageeka awaamiirha ku saartay dhulboobka ku darara degmada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaasin gudbidoon dhegaystayaal haddii ilaah raallo ku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbidoon weliba ku mid ahaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane sharmaarke maxamed kuulow iyo weliba uusaa magaalada tambaydhawaha ka dhowaayay wafdi uus hogaamiyow guddoomiyaha guddiga qaranka shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya mudane xasan abshirow barnaamijkaasin gudbidoon dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba uu saxafiistay ka qaabilay safiirka masar anfadhi soomaaliya danjire maxamed ibraahim nasar may ku wada hadleen barnaamijkaasin gudbii doona ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar bangiga dhexe ee soomaaliya iyo geeka xaragga ku jari bangiga sayti markaasa kirgiri eena hanaanka beesibiinta ee midaysan ee bangiyada soomaaliya barnaamijkaasin gudbii doona cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi guddoomiyaha bangiga dhexe weliba uusaa bandhigay nuxurka hanaanka beesibiyowka midaysan ee bangiyada haddaba mashruucan oo markiin ku horeyta dalkali kiirgeli ma eeta ahmiyadda uusinley dalka barnaamijkaasin gudbidoon dhegaystayaal wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya weli eray geeku weliba nagatay maalintii inkadambeytay ee la doorda guddiga doorashooyinka qaranka weliba rajeynaya inay ha dhammaata doodii muddada dheer teeganayti barnaamijkaasin gudbidoon dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanii koraya dhegaystayaal barnaamijka dabagalku wararkii oo wareysay idaacadda raadiyaha baydhabo singudbii doognaa barnaamijka uu ku walibaasin saaray waa inta singuldaras yahaye anoo ee maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirow xasan aadan khayre xasan jookara farsameyahaye ha ka dhowaada mar keliyo barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal weli horansi gudgalaan ee qodobada aan ku warayay barnaamijka dabagalka wararkii wareysay idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba uu sageeka magaalada tanbaydhaban ku qeybgalaya xafladda shaacidinta natiijada imtixaanka fasalkii siyeedaad iyo weliba abaalmarinta ardayda kaalimo horkageli fasalkii siyeedaad iyo tumin lamaad madaxweyne laftigareen weliba shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiya ardayda kaalmo horkageliya imtixaanaadka fasalka siyeedaad madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ardayda kaalimo horkageliya ballan qaaday walbarasho heersa shareeye oo markaas laka abaalmariyow ardayda kaalimaha gali wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo markaasi geeka taariikhda markaasi rasmi anshaacday natiijada fasalka siyeedaad madaxweynaha iyo melaseytii munaasabada ee khudbad dheer ku jeedi
runtii meeshaan waxaa lagu soo bandhigay wax lagu faano oo waxdara ah annaga dowlad ahaanna baryoratidan aga koobaad wuxuu ahaa aan ballan qaadnay aniga iyo xukuumaddaydaba inaan hormarino adeegyada bulshada oy koow ka tahay waxbarashada meel kasta oon tago iyo magaalo kasta oon tago koonfur galbeeda waxa ugu horeeyana weydiiyo iyo meesha ugu horeeyan tago waxaa weeye iskoolada iyo isbitaallada iskool kasta markaan tagno waxaan weydiinaa ardayda dhigato tiradooda sababta keentay horumarka maxaa maqan dugsi hoose baxaa jiro dugsi saraa jiro macluumaadkii aan kala kulanno magaaladaas yaan isla markiiba ka jawaabnaa si waxbarashada ay horay ugu socoto oonan u dhiirigelinaa magaalooyinka aan dugsi hoose iyo dugsi dhexe qabin oo dugsi sare qabin waxaan kulligood u soo dhagax dhignay in loo sameeyo dugsi sare oo ninka ardayga ah uusan soo aadin magaalo kale uusan u soo aadin dugsiga sare oo magaaladiisii uu joogay markuu fasalka sideedaad ka baxo uu horey secondaria ka galo sidaas darteed dadaalada waxbarashada oon sameynaynaay ka mid ahay oo aan rabnay inaan kor ugu soo qaadno tayada waxbarashada iyo aqoonta waxbarashada waxaan dadaallo badan sidaasoo kale u galnay oo aan la xiriirnay adduunyada iyo cid kasta oo waxbarashada taageerta oo iskooladaas gacan naga siisay sidaasoo kale waxaan wakhti badan gelinay oo aan la xiriirnay hay-adaha naga taakuleeyo salariga macallimiinta sida walbank oo kale inaan helno macallimiin ku filan ardaydaas oo waxbarto toban ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan macallimiin aan gaarsiineen oo xaquuqdooda helaya saasoo maa wasiir waktiga aan gelinay waxay ahayd in macallimiintaas shaqaynaayo oo ardaydaas waxbarayo ay helaan kuma filna mishaar ku filan maaha laakiin ay helaan mishaar waxyaabahii aan ka shaqaynay oo kamida sidaasoo kale waxaan dhiirigelin iyo dadaal iyo research baan ku samaynay dadka reer koonfur galbeed boqol waa afar milyan wey pobulationkana boqol kiiba toddobaatan waa dhalinyaro boqol kiiba konton waa dadka waxbarta inay noqdaan la rabaa markii inoogu horreysay oo laba kun iyo sagaal iyo tobankii la doortay sana dugsiyeedkii ugu horreeyey intaan shir ku galnay wasiirkii hore waxbarashadaa joogay ardayda dugsiga sare ka qalinjibisay laba kun iyo waxay ahaayeen afar boqol waxay ahayd wax aada iyo aada looga xumaado in afar milyan oo qof oo boqolkiiba toddobaatan ay dhalinyaro tahay oo saddex boqoloo saddex milyan oo qof ay dhalinyaro yihiin laba kun iyo afar boqoloo qof basa ay dugsi sare ka baxday macnaheedu wuxuu yahay waxbarasho ma jirto waxba lama barto maalinkaasa waxaan go-aansanay oon ku biraarabnay in aan waxbarashada kor u qaadno aanna ogaano cilada keentay in dugsigii sare laba kun oo qof ay ka baxdo waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah ardayga magaalo kala joogo oo dugsiga hoose dhameeyey dugsiga hoose dhaxa dhameeyey oo secondary raba inuu soo aado daruuf jirta darteedana aan u imaan karin magaalo kale magaaladiisana aanan ka helaynin yaa waxay noqotay inuu meesha oga haro waxbarashadii sidaas darteed waxaan waqti darinay in meel kasta iyo magaalo kasta dugsi sare la geeyo markii la geeyey haddana cilo labaadaa timid cilada labaada imaanaysa waxay tahay imtixaankii ardayda dugsiga sare laga qaadayo ee haddana waxaa loo baahday wasaaraddii waxbarashada ay tiri meel walama tegi karno waagtiin daruurta ay ku jiraan dadka reer koonfur galbeed isu socodkii degmooyinkii jidadkii waa xiran yihiin argagixisaa kala goysay sidaas darteed in la yidhaaha ma awoodi karno laba meel saddex meelaan ku qabanayna hal meeloo shabeelle hoose iyo bakoor iyo baydhabo basaan gelinayna annagu marka tii haddana u aragnay cillo labaad oo rabna inaan ka jawaabno nin walbo arday ah ilaa haddii la yidhaaho ardayga imtixaanka ku imow kaga soo qaybgal baydhabo suu baydhabo ku imaanaya ma awoodi karaa ardaygan inuu intuu diyaarad raaco uu diinsoor ka tago uu xamar tago uu xamar ka soo baxo inta uu ku yimaado isagoo kale inuu imtixaan gala darteed ardayga jooga buu rakabo ma awoodi karaa inuu intuu soo baxo uu baydhabo yimaado uu imtixaan ka galo nin qaraaradiisa uu la joogo intuu imtixaanka ka dhammaysanayo xitaa wixii uu soo bartaybaa ka baxaayo daruuftaas iyo dhibaatadaas dheera uu soo maraayo iyo waxa lagu jira darteed tii ayada ahayd si aan u qaadno koraca waxbarashada oo nin kastaba adeegiisa meesha loogu geeyo lan haddana waxaan goaansanay in arday kasta oo dugsi sara ilaahay muu laba qof noqdo waajib buurha kabo diinsoon magaalooyinka balan shabeellada hoosoo dhan meel kasta oo dugsi sare uu ka jira arday kasta in imtixaanka meeshiisa looga geeyo meeshiisa ku garo waxyaalaha kola iyo karuqaadada waxbarashada keenayo oo markaan baarista sameynay iyo ka mid tahay waxyaalo kale badan oo aan sameynay oo cilmi baarista lagu sameeyey oo loo baahan yahay dhammaystirina waa jiraan waana wadnaa insha allahu waana dhammaystiri doonaa sidaasoo kale sidii la sheegayey wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo maamulayaasha iyo macalimiinta iyo bahda waxbarashada oo dhan waxay sameeyeen dadaal tiro badan oo aanan qarsoonayn oo wax lagu faanaa oo u hambalyeynayaa aada iyo aada ugu mahadsantihiin shaqada wadaan waxaanan leeyahay u socda waana muuqataa in wax la taaban karo la qabtay taasaan kaga hambalyeynayaa si kala goona waxaan u hambalyeynayaa waalidiintii ardaydan wakhtiga gelisay ayagana waa mahadsan yihiin wasaaraddana waa mahadsan tahay macalimiinta shaqo la qabto inta waxaa timid macalimad ambiyo ambiyo gabar yar waaye qof weyn maaha intii ay weydiisa keliha maaha waxaan ku ogaaday waxaan ku ogaaday inay gabar yar tahay aniga waxaan ku jiraa dhallinyarada cambihi markaan fiiriyey marka xilliga ay shaqada bilowday xilligaan shaqada bilaabay aniga ayaga waa isku aadanahay marka labada anaga waa dhallinyarana shaqo la qabto waxaan ugu jeclahay macalin waa shaqada ugu horreysa la qabtay aniga oo yar markii dugsigii sare aan dhammeeyey shaqadayda gurmadka qaranka waxaan ku qaatay macalin macalin baa soo noqday siddeetan iyo siddeedii anigoo toban iyo siddeed sano jiro mishaarkii iigu horreeyey iyo shaqada iigu horreysay dowladaan ka qabta taas ahayd hadda waa yartahay qof soomaaliya oo siddeed iyo toban sano mishaar ku qaadanayo marka aniga ambiyada waktigaasaan soo bilownay ilaa haddana shaqada waa hornaa macalimiinta soomaaliyeedna middigoodan waa waxay yeelaayana waxaa waaye nolosha ma ahee waa farxadda ay ku nool yihiin maalin walbaba jiil cusub iyo dad cusub iyo tacab cusub ay abuurayaan waa waalid aan dhammaanayn meel walboo tagtay waxaad ku arkaysaa nin arday ah oo adiga aad waxbartay oo madaxweyne nin arday ah oo adiga aad waxbartay oo wasiira nin arday ah oo adiga aad waxbartay oo xafiis kasta fadhiya waxaa soo dhan warshadaas waxaa soo saaray macalimiinta waaye macalimiinta faa'iidada iyo iyo waxa ay haystaan nolosha adduunyada ma aha in lacag badan la suubiyo laakiin waxay haystaan waxaana weligood ka dhammaanayn waxa hadda aan abaalmarinayno dhan macalin baa wax soo baray waxaan dadkan soomaaliyeed oo madaxda soomaaliyeed oo dhanna kulli macalin bay ku abaal sheeganayaano macalin baa soo baray marka macalinka abaalkaasuu leeyahay macalimiintana aada iyo aada ay umahsan yihiin dadaalka ay sameeyeen si goona iyo duruufta adagoo ay ku shaqeeyeen aada iyo aada ugu mahadsan yihiin sidaasoo kale sidii la sheegay ardaydii toddobada ahayd ee kaalinta kaalimaha koowaad ka galay dugsiga sare horeyna waa u ballanqaadnay haddana waa ku celinayaa waxay leeyihiin scholarship oo dibadda ay wax ku soo garanayaan oo free ah waxaan u mahad celinayaa wasiir xasan oo isagana ballan qaaday wixii yaryaraa ay u baahnayeen oo kale loo suubin lahaa iyo accommodationkii aada u mahadsan yahay ardaydaas laga bilaabo maanta waxay u diyaarsan yihiin in scholarship dibadda ay helaan nasiibkooda labadii hal meel isla tagto iyo mid mid haddii nin lagow meel kale tahay kullay dad soomaaliyeed umad kale u tegi doonaa wax la baran doonaa hadduu ilaahay yidhaaho
waayahay dhegeystayaal idaacadda raadiyaha baydhowna oldararta muujada tisiyati sagaal dhibic shan weli ku guda jirne barnaamijka dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo qodobka kalihiiga ee uu ka barnaamijka qaadana liba huseeya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geeka awaamiraha ku saartay dhulboobka kadarara degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi oo geeka shirjir ayd ka qobday magaalada tambeydhabo weliba uusuga ku hadalay arrinta dhulboobka ee kadarara degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
jaraa'id uu ku saabsanaan doonaa digniin aan u dirayno arrimo dhulboob ka socda degmada baraawe oo ah caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidaa la socotaan koonfur galbeed waxay horey u soo saartay awaamiir iyo shuruuc laga soo saaray arrimaha dhulboobka dadka ku howlan amse isku mashquulinaya mar walba in dhulalkii danta guud si shaqsi ay u isticmaalaan horey baan uga soo saarnay inaan koonfur galbeed ay aqoonsan doonin dukumentiyada la bixinayo oo wixii ka dambeeyey dii oo dowladdii markay burburtay wixii ka dambeeyey inaynasan aqoonsan doonin koonfur galbeed sidaoo la bixiyey haddana weli waxaa socotay in weli dad ganacsato ah ama shakhsiyaal ay weli ku howlan yihiin arrimihii dhulboobka si gaar ah degmada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana soo gaaray maamulka degmada ay noo soo gudbiyeen in maalmihii u dambeeyey ay ka socotay meeshaas dhulboob dad ganacsato ah oo adeegsanaya ciidamada milatariga ee ku sugan degmada baraawe oo u isticmaalaya in dhulkii danta guud ee bulshada iyo dowladda ka dhexaysay oo ay dowladda lahayd dantii guud oo weliba dhulkii heebta ay dad isku dayayaan in ay si shaqsi ay u isticmaalaan iyagoo awood ciidan iyo awood dhaqaalaba isticmaalaya marka waxaan rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay halkan digniin uga diraysaa shakhsiyaadkaas arrimahaas sharci-daradaha faraha kula jiro oo raba in dhulkii danta guud si shakhsiyaan u isticmaalaan koonfur galbeed horeyna sharci bay ugu soo saartay haddana mar labaad bay uga digaysaa in aan marna aqbali doonin marna aan qaadan doonin in dhulka danta guud ay si shakhsiyaad ay isticmaalaan weliba dadka ganacsatada ah oo mar walba ku howlan dhulkaas inay si bivad ah ay dukumentiyi been abuur u samaysteen qaar ka mid ah qaarna si ay leeyihiin been abuur waan iibsanay iyo dad lacaga inay isticmaalayaan waxaan uga digaynaa dadkaas mar labaad iyo mar saddexaad inaynan hamigooda oo beenta u sheegay inuun suurtageli doonin oo ay koonfur galbeed marna aan ogolaan doonin taaka ka mid a dhulkaas in si sharci dare lagu haysto mar walbana haddii ay baaqeena ay qaadan waayaan koonfur galbeed waxay isticmaali doontaa tilaabo sharci inay ka qaado lana burburin doono deegaanadaas ay sida sharci darada lagu qabsaday ciidanka meesha jooga ciidanka milatariga waxaan leenahay milatariga soomaaliyeed waa la ogyahay shaqadooda waa difaaca qaranka ma aha inay heshiibba isu bedelaan inay bulshada dhulkoodii ay boobaan inay dad intay lacaga ka qaataan ay ku difaacaan sheegadi intay lacaga qaataan waxaan leenahay ciidanka qaranka idinkuna ha ceebaynina ciidanka meeshaas jooga waxaan leenahay milatariga soomaaliyeed waa ciidan milatari ah difaaca wadankan u taagan badbaadinta ummadan iyo sharaftoodii diintooda u taagan in shakhsiyaal iyagana caadaqaatiyaal ah ay magaca ciidanka qaranka soomaaliyeed ay wasakheeyaan iyagana waan uga digaynaa waxaan leenahay ka waantooba shaqo taas ka weyn aydan taalla waxaan leenahay shaqada qaranka aad u haysaan taas ku filnaada sidoo kale ma ii sheeg adi maamulka degmada iyo ciidanka booliska meesha joogan waxaan faraynaa in waajibaadkooda ku aadan sugidda amniga iyo ilaalinta shacabka iyo danta guud ee meeshaas inay mar walba ay ku dadaalaan ay u toognaadaan koonfur galbeedna ay garab u noqon doonto marka ma aqbali doonto koonfur galbeed si gaara wasaaradda arrimaha gudaha sharci baa laga diyaariyey dukumentigii sabirlogooyinkii baa la diyaariyey oo dowladda koonfur galbeed ay bixin doonto nootayooyinkii sharciga ahaa iyo dukumentiyadii dhulka lagula yeelan lahaa waa la ogyahay dhul sidiisaba meel kasta uu yaallo waxaa mas-uulkaa dowlad dhulkan ilaahay baa abuuray ilaahay baa iska leh dowlad baa mas-uulka ah dowladdaa la rabaa inay shacabka u qaybiso ay gaarsiiso si sharci a looga bixiyo laakiin qofna inuu lacag iyo isheegadi dhulkii inuu iska booba marna lama qaadan doono marka waan uga digaynaa dadka ganacsatada soomaaliyeed waan de ganacsadoo dhan ma wada xumo laakiin shakhsiyaadkaas ku howlan shaqadaas ka socota degmada baraawe ee dhulka la xirtay weliba dhulka xeebta ah isku daya inay ganacsiyi si brivate uga samaystaan waan uga digaynaa hadday ka waantoobi waayaan tallaabo sharciga laga qaadi doonaa sidoo kale si guud ah gobolka shabeellada hoose meelo badan ka mid a degmada afgooye zona jaziira eryadaas oo dhan waxaa ka socota nidaamyo noocaas oo ay ganacsadu isku dayaan dhulka inay si sharci daraa iyo dukumentiyi been abuur loo samaysta si guud baan uga degaynaa dhulka sida sharci darada lagu qaatay koonfur galbeed ma aqoonsan doonta mana aqbali doonto tallaabo sharcigayna ka qaadi doontaa dadka lacagahooda iska geliyey waxaan leenahay lacagoodii aynan meel qaldan ama meel aan sax ahayn iska gelinin ilan marka ugu dambaysa lagaama dhagaysan doono dowladda awaamiir bay ka soo saartay haddaad dhihi doonto hadhow lacag baa iga baxday ogow kaama dhagaysan doonto dowladda koonfur galbeed dhulkaasna dib bay ula wareegi doontaa danta guud baa loo isticmaali doonaa wixii baahida shacabka in loo isticmaalo ay tahayna dowladdaas si sharci ku bixin doonta marka taasaan ugu degaynaa maamulka si guud ah maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan degmooyinka guud ahaan shabeellada hoose waxaan leenahay danta guud hala ilaaliy dhulka hala ilaaliy iyaanan dukumenti been abuura loo samaynin ciddii samaysan doonto oo shaqadaas ku jirtana marna lagama aqbali doono insha allahu tacaala taasaan uga digayna asalaamu calaykum waraxmatullah
amiin fahel dhegeystayaal weli ka guda jirnay weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo qeybta markaasayti ee dhexeeya markaas ka guda jirna dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble weliba uu sigey ka markaas xafiistii kulan kala qaaday safiirka masar anfadhi soomaaliya danjire maxamed ibraahim ra-isul wasaaraha iyo safiirka weliba iyo kuwa talenaha xiriirka qotada dheer ee markaas kula dhexey shacabkii weliba lamada dowladood ee soomaaliya masar iyo sidii markaas lansii xoojii lahaa iskaashisho safiirka masar anfadhi soomaaliya danjire maxamed ibraahim iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda ankamahadnagii soo dhaweynta markaas ansuubi usoona sheegay markaas in markaasi xoojii doonaan xiriirka lamada dal dowladda masar waliba kumid ahayta dowladaha xiriirka fayle ee markaas dowladda federaalk soomaaliya walibana saasoo kale xusid mudana in macalimiin masaari e walka dhikaha iskuulo walbarasho markaas ka helo gudaha dalka
waxaa farxad noo ah in aan maanta kulan kula qaadanno ee safiirka masar u fadhiya soomaaliya lana kulmay ee ra-iisul wasaaraha ee wasiir- ee safiirkii annagu waxaan ka wada hadalnay howlo badan oo soo socday oo wax wada qabsi iyo xiriirka labada dal u dhexeeya ee waxaa farxad gaara noo ah in maanta ee dowladda masar ay bixisay mucaawino ah inay horey u soo qaaddo ee oo ciidamadeeda ay soo qaadaan ee daawooyin iyo maaragtay qalab loogu talagalay ee cudurkan covid-ka ah taasoo imaan doonto labi-iyo tobanka ee bishan taasoo ah wakhtigii ugu fiicnaa oo caawimaad noocaasoo kale ay imaanaysay iyadoo ay maan ognahay inay maalin walba kor u sii socoto ee dadka uu infectionka ku dhacayo ee howlahaas iyo howlo badan oo kale oo aanu ka wada hadalnay ee runtii aadaan ugu faraxsannahay inaan soo dhowayno
yaal hamiin faylaha meloobi shinoogtan iyo suubanin dhuunsahaytanba dhegeystayaal weli ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiiba ra-isul wasaar ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar weliba uuse geedka xarag ku jaray bandhiga dhexe ee markaas soomaaliya oo markaas geedka hirgeliyay xanaanka beesibiinta ee madeysan ee markaas bangiyada soomaaliya
ee guusha weyn ee aynu maanta gaadhnay iyo dahafurka ee adeegan ama kaabahan ee kaabayaasha muhiimka u ah adeegyada qaran ahaan aynu bixinayno ka mid ah markii aan ee, ee, akhriyey mowduuca maanta aynu ka hadlayno ayaan guddoomiyaha ku eriyey waxaad ii macnaysaa national payment system ama haddii lagu turjumay hanaanka lacag bixinta midaysan maxay macnaheedu tahay muxuu ka qof aan garanahayn uu- uu siduu u fahmi karaa qolyaha iyaga sharciga soo bartay dadka intaan sharciga aqoonin waxaan u naqaanaa layman yani see lagu turjumi karaa een, qof aan yani aqoontaan lahayn marka anigu habka maaliyadda iyo bangiyadu siday u xidhiirayaan iyo haddaan kaalintii ma- laymaanka galo sideed igu macnayn lahayd si yaroo fudud buu ii fahansiiye oo wuxuu yidhi shirkanaheennan telefoonadee faraha badan soo gerin maysa haa miyay wada hadli karaan maya haddaad haysatid shirkad lambarkeed ama telefoonkeedii ood rabto nin kale ama qof kale ama gabadh kale oo telefoon kale haysata inaad la hadasho waa inaad telefoonkaa raadisaa ama saaxiib aad leedahay oo telefoonkaa isticmaala aad u yeedhataa tidhaahdaa iwac hormuud ama iwac somted ama iwac shirkadaha kale hadba kay tahay markaa si fudud baan runtii u fahmay waxaan ku fahmoo kale ee, wiil shaqaalaha ila shaqeeya ka mid ah ayaa maalin dhawdan baxayaayo een, salaam qof account ku leh ayaa lacagan ku lahaa isiinaya marka wuxuu kuyihi halkan kuugu shuba anna salaam ma lihi ee brimiyer baan isticmaalaa marka waa inaan tagaa aan soo qaataa aan la soo baxaa haddana gaarigii dib u soo raacaa haddaan dhiganayo akoonkii brimiyer dhigtaa ama ama dahabshiil hadba bangiyada ku yahay marka tani waxay tusisaa tallaabo hore aynu u qaadnay oo noloshii fududaynaysa dalka gudihiisa meeshaad doontidba aad ka joogtee inaad lacagtii wareejin karto akoonkaagii ka wareejin karto akoon kale ku wareejin karto waxay tusaysaa oo kale haddaan anigu afar sannadood iyo bar dib u eego labakuniyotoddobyotoobankii markaannu dibhabaynta dhaqaalaha dardargelinteeda bilownay xukuumad ahaan guddida dhaqaalaha labada wasiiri iyo cabdiraxmaan ogaaga xidhiidyaha xagga dhaqaalaha adfaysarka ugu weyn noo ahaa la taliyaa halkaannu ka soo bilownay yacnii shaqooyin fara badan oo dalku soo qabtay waa jirtay run ahaantii laakiin maalintaa laba kun iyo toddobiyo toban dib habaynta dhaqaalaha halkan ka soo bilownay iyo halka maanta ay marayso waxaad markaa dib u eegta arkaysaa soomaaliya tallaabo tallaabo aayar aayar marba horu socod wanaagsan inuu jiro arrinta muhiimka u ahee labaadee isku xidhkaa bangiyada waa isku xidhmayaan maxaa kaabaaya maalin dhoweyd waxaa guriga igu yimid nin aan ehel nahay oo yurub buu ka yimid laakiin waqooyiga africa ayuu u tegay hawl magaaladii markuu ku degay magaalo madaxda ahayd ayuu dheel galay waa la diiwaan geliyey baasaboorkiisii iyo kaadh nambarkiisii qol baa la siiyey wuxuu hi xagga xeebtaannu qolo soo dhowaysay isu raacnay waxoogaa baan joognay waxaan nio caawamaynu iska seexanno berri baxno baasabooradiinnii keenaanay markaan baasaboorkii dhibo hudheelkii u dhiibay ayaa laigu yidhi hudheel hebel baad degan tahay qolkaasaana kugu kiraysan oo aad ijaaratay haddana halkaa maxaa bal sharaxaad yar naga sii waxaan waa isku xidh amnigii iyo dalkii iyo ummadnimadii wax weyn ka taraysa in qofku kaadh lagu aqoonsado uu yeesho kaarka lagu aqoonsadaana dhibaatada wasiir beyle uu sheegay qof walba inaga mid way haystaa anay haysataa marka magacayga koowaad laga yimaado mahdi waa ka dokumentiyada ay ugu qoran labada magacee dambe aniga qudheedu dhib baan ku qabaa maxamed qofba siduu doono hadduu soomaaliya u qorayay ayuu u qoraa guuleedna sidoo kale haddii af ingiriisi lagu qorayo sidoo kale waa qofka maskaxdiisa siduu yidhi runtii waxa ku jira laakiin haddii la tix raacayo umma dokumentiyada aynu nahay waxay ka taraysaa wax weyn kow kaadhkii qofku uu leeyahay amnigiibu wax ka taraya oo waxaa leeyahay qofka kaadhkiisu waa ka caafimaadkiibu wax ka taraya oo hadduu dhakhtar tegayo hadduu hudheel tegayo hadduu bangi tegayo aqoonsi rabo inuu ku qaato isku xidhkaa iyo kaadhka aqoonsigu nabadgelyadeena iyo dhibaatada hadda ina haysata ayuu wax weyn ka tarayaa shirkadihii telefoonnadu caawinaya marka waa tallaabo runtii aynu maanta hore u qaadnay oo aan ugu hambalyeynayo kuna bogaadinayo bangiga dhexe iyo shirkadaha bangiyada gaarka loo leeyahay iyo ururka bangiyada guud ahaantiiba haddaynu gacmaha isqabsanno maalinba ku kordhinna adeegyadeenna iyo aaminkeenna wax waxaynu noqonaynaa dal lagu hirtoo sida dunidu u nooshahay u nool sida dunidu u jirto u jira markaynu gudaheenna wanaajinno oo bangiyadeenna isku xidhno wasaaraddii maaliyadda iyo bangiyadii isku xidhno lacagaha maraya bangiyadu ay bangigiina ogaan karo idinkuna ogaan kartaan waxyaabaha kale ee lacag dhiqidda iyo laga sheekeeye la yidhaa dal sidee lagu aamini karaa way sahlaysaayoo habka iyaga lacag bixintu waa kaa isku xidhan haddii keenna guduhu hagaagsanaado oo midaysnaado oo lagu kalsoonaado inu kalsoonidaa dhisno maantaba runtii nidaamka maaliyadda iyo xisaabaadka ee dalku uu yahay mid lagu kalsoonyo la aamini karo tacab iyo dadaal fara badanna dhammaanteenba aan wadagelinay mar dhow way noo fududaanaysaa in bangiyada kale dunidana aynu ku xidhno idinkaa iga aqoon badan waxaa laga yaabaa bangigaad u dirayso lacagta dadaalka xawaaladaheenna ka haystayay shirkadaheenna iyo bunuugta lacagaha wareejinaya intuu leegyahay kharashka idinkaga baxa diyaarad lagu soo qaado oo cid la soo raaciyo oo kaashtii la keeno oo laakiin haddii isku xidhkaas gudaha inooga hergelay mar dhowna dadaalka aynu samaynayno samayno doonno inooga hergelo dunidii kale way fududaanaysaa in kharashkaasi ku baxo imanka waxaa laga yaabaa cidda soo qaadaysa kharash baa ku baxaya iyo tigidh habeendhex iyo hudheel seexad rafaadka safarku leeyaynu garan karnaa diyaaraddii baa ayaa la kansal garayn karaa ama la baajin karaa warwarka qofkaa ku jira shandadaha lacagta ku sida inta uu leeyahay waa wada ogtihiin waana wax aynu la halgamayno sidii aynu sixi lahay
waayahay dhegaystayaal guud ahaan wali intaa gabagabay barnaamijkii dabagalku wararkii horeysa idaacadda raadiyo habaydhabo saaxiibayaal isinku dhuwansaasn idaacadda raadiyo habaydhabo barnaamijkan barnaamij nimad eh oo markaas farsameeya saaxiibkii xasan aadan khayr xasan jookar isina markaas tigmaa sitinidin showka barnaamijyada kugow idaacadda raadiyo habaydhabo barnaamijkan barnaamij nimad kulmaan siyaasoo nabadgelyo kunkurka beed misalka urwahiy maslahadii owlekii welay kunkurka beed misalka urwahiy